iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddex iyo tobanaad ee muujintii riyadii lagu arkay labadii bahal kolkaasaan arkay bahal badda ka soo baxaya oo wuxuu lahaa toban gees iyo toddoba madax oo geesihiisiina waxaa u saarnaa toban taaj oo madaxyadiisiina waxaa ugu qornaa magacyo cay ah oo bahalkii aan arkay wuxuu u ekaa shabeel oo cagihiisuna waxay u ekaayeen cago orso afkiisuna wuxuu u ekaa af libaax markaasaa masduulaagi wuxuu isaga siiyey xooggiisii iyo carshigiisii iyo amar weyn oo markaasaan arkay madaxyadiisii midkood oo u eg mid la gowracay oo nabarkii uu u dhintay wuu bogsaday oo dunida oo dhammuna waxay la yaabtay bahalkii markaasay masduulaagii caabudeen maxaa yeelay wuxuu amarkiisii siiyey bahalkii iyaguna waxay caabudeen bahalkii waxayna yidhaahdeen bal yaa bahalka la mid ah oo bal yaa awooda inuu la diriro markaasaa waxaa isagii la siiyey af ku hadlaya waxyaalo waaweyn iyo cay oo haddana waxaa la siiyey amar uu ku sii shaqeeyo laba iyo afartan bilood markaasuu afkiisii u furay inuu ilaah caayo iyo inuu caayo magiciisa iyo rugtiisa iyo xataa kuwa samada deggan oo haddana waxaa isagii la siiyey amar uu kula dagaallamo quduusiinta uu kaga adkaado oo haddana waxaa la siiyey amar uu ku xukumo qabiil kasta iyo dad kasta iyo af kasta iyo qurun kasta oo waxaa isaga caabudi doona inta dhulka deggan oo dhan oo aan magacooda lagu qorin kitaabka nolosha oo wanka la gowracay waagii dunida la aasaasay hadduu jiro nin dheg lahu ha maqlo haddii nin dad xabbiso isagana waa la xabbisi doonaa oo haddii nin seef wax ku dilo waa in isagana seef lagu dilo waa kaa samirka iyo rumaysadka quduusiintu oo haddana waxaan arkay bahal kale oo dhulka ka soo baxaya oo wuxuu lahaa laba gees oo u eg wan geesihiis oo wuxuu u hadlayey sidii masduulaa oo kale oo wuxuu bahalkii koowaad hortiisa wax kaga qabtay amarkiisii oo dhan oo dunida iyo kuwa degganba wuxuu ka dhigay inay caabudaan bahalkii koowaad oo nabarkii uu u dhintay bogsaday oo wuxuu sameeyey calaamooyin waaweyn wuuna karay xataa inuu dab samada ka soo dejiyo oo dhulka ku soo tuuro dadka hortiisa oo kuwa dhulka deggan wuxuu ku khiyaaneeyey calaamooyinkii isaga loo siiyey inuu ku sameeyo bahalkii hortiisa isagoo kuwa dhulka deggan ku leh waa inaad sanam u samaysaan bahalka seefta nabarkeedii ku yaal ee soo noolaaday oo haddana waxaa isagii la siiyey xoog ou neef ku geliyo sanamkii bahalka in sanamkii bahalku hadlo oo uu ka dhigo in la dilo in alla intii aan caabudin sanamkii bahalka oo haddana wuxuu ka dhigay in kolli yar iyo weyn iyo taajir iyo faqiir iyo xor iyo addoonba sumad lagaga dhigo gacanta midigta ama wejiga iyo inaannu ninna awoodin inuu wax iibiyo ama iibsado kii sumadda leh mooyaane taasoo ah magaca bahalka ama nambarka magiciisa xigmaddii waa tan kii waxgarasho lahu ha tiriyo nambarka bahalka waayo waxa weeye nin nambarkiis oo nambarkiisuna waxa weeye lix boqol iyo lix iyo lixdan